tabaayachu ahlu ljaahiliya kaana rajulu yabtaacu ljazuura ilaa an tuntija anaaqatu uma tuntija alatii fii badniha yacni baycu xabali lxabala maxay tahay hashan riman niirigta ay caloosha ku wado midda ay dhali doontaan kaaga gabe waa uurjiifka uurjiifkiis niirigtan hadda uurka jiifto midda uurkeeda jiifto ayadoo hadda uurka jiifta ma ilmaa uurkeeda jiifto ya waa kaad waa la qadarayaa un uurjiifka uurjiifkiisa niirigta caloosha ku jirto midda ay dhali doonto yaan kaaga gaday hashaan jaahiligaasa ku kala gelin jiro hashu markay weynaato oo har yacni qawaariho waayela i noqoto waxba dambana ayna dhalaynin nafci fiicanna aysan lahayn dadkaa xoolaha dhaqda mogta way iska xoola jecel yihiin oo alaa wax ma gadgadaan oo marka neefkii waxay doonayaan un hashii duqowdana in mid kale un lagu bedelo marka qof kaley u geynaya waxay leeya war adu hashaan iska iska iibso ama haddaad wax qalanaysa iska qalo oo geelan riman hashaas nirigta midda nirigta ay dhali doonto midda ay sii dhali doonto iga sii hadhow hadhow nirigunbuu rabaa asagu saas waxa ku kala gelan jira marka waa wax majhuul ahoo beeciisu xaaraam weeye hasha aan hadda riman waxa ay caloosha ku wada inay nirig tahay inay qurbac tahay lama ogo wax nool iyo wax mayd wuxuu yahay lama ogo taas ayada haddayba dhacdo inay nirig dhashan nirigta waxay noqon doonto ilahay baa mar ay weynaato ay rinto ay nirig dhasho waa goor marka wax yani wax majhuulo wax lagu kala gadanaya aka beeca waa la nahiyey can beyci xabali xabalati waay wa kaana yatabaayacuhu ahlu ljaahiliya ehluljaahiliga wax ku kala gadan jiray kaana rajulu wuxuu ahaa yabtacu ljazuura geela waaweyn buu gadaya neef weyna waayeela marka ilaa ilaa an tuntija naaqatu hashi ilaa ay ka dhasho nutija afcaasha majhuulka loo bineeyo musamaha laga laqbaya la yidhaha nutija iyo buhita iyo aya buhisha iyo ilaa an tuntija naaqatu hashi ilaa ay ka dhasho uma tuntija ay ka dhasho allatii fii badniha tii caleeshooda ku jirtayna markaa kadib ay dhasho marka midda caloosha ku jirta midda caloosheeda kusii jirta wax lagu gadaya ama wuxuu leeyahay waxaan aan kaa gaday waxaan ku siinayaa hashaa rimanin yani caloosha nirigta ku wado nirigteeda caloosha ku jirta markay dhasho yaan waxaa ku siinaya haddii lagu muddeeyo waktigaas iyo haddii tan yani middaas ayada caloosha ku jirta midday dhali doontaa lagu siin la yidhaahdo labadoo waa isku mid labada wax ku kala garan jireen qiila waxaa la yidhi inahu kaana yabiicu shaarifa inahu shaksigu kaana wuxuu ahaa yabiicu shaarif yabiicu wuxuu gadaya ashaarifa hasha weyn oo waayeelka wahiya alkabiiratu lmusina binataaji اljaniini aladi fii badni naaqatihi waay oo hadda waa miisaalka hore oon yani aan suuraynayne hashan weynoo waayeelka iga gado qaado maxaad i siinaysaa ha geela hadda sanadka riman hashaa riman nirigta ay dhali doonto midday sii dhalaysa igasi saasay wax ku gadan jiray inahu kaana yabiicu shaarif buu gadi jiray wahiya alkabiiratu lmusina binataaji ljaniini midda caloosha ku jirta midday dhali doonto alladii fii badni naaqatihi wa hasha janiinka calooshiisa ku jiro midda ay sii dhali doonto wa muddo haddii la yidhaha muddo looga dhigo waktigaa lagu qabtana waa la mid waa waqti majhuul aan la garanayni wa wacanhu waxaa laga wariyey can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasul lah sal alay slam nahaa wuxuu nabigu nahiyey can bayci samara can bayci samarati buu nabigu nahiyey xataa yabduwa salaaxuha nahaa albaa'ica waalmubtaaca labaduu ka nahiyey nabigu wuxuu nabigu nahiyey midhaha in la gado ilaa bislaashihiisu ay daahirto wa midhaha markii la iibinayo geedka midhihiisa markii la gadayo waa inuu bisaylkiisu muuqdo markaa unbaa la gadi karaa nahaa can bayci samarati buu nabigu nahiyey midhihii in la iibiyo xataa yabduwa salaaxuha ilaa bislaasheeda uu muuqdo waayo nahaa nabigu nahiyey albaayica kii baayic ahaa iyo walmutaaca labaduba kii mushtarka ah geedahan midhahoodaon bislaanin ma iibsan kartid kii beerta lahaana inuu midhihoon bislaanin uu iibiyo lama oga labaduba laga nahiyey can anas ibni maalik waxaa laga wariyey radia allahu canhu an rasul la sal lay slm nahaa wuxuu nahiyey nabigu can bayci simaari midhihii in la iibiyo xataa tusiya ilaa ay bislaato waay qiila waxaa lay wamaa tusi qaala wuxuu yidhi xataa taxmara ilaa ay guduudato waay qaala wuxuu yidhi ara'ayta qaala wuxuu yidhi nabigu ara'ayta bal iisheeg buu yidhi idaa manaca allahu hamra bima yastaxilu axadukum maala akhiihi waay midhuhu intayna weli bislaashahoodu muuqanin oo qaarkood uuna bislaanin weli aafada aafo ka ka aamin maaha waay laakiin hadday qaar bislaadaan oo bislaadkoodu muuqda sida qaalibka yani aafada waa ka aamin noqdeen waay marka xataa tuziya buu nabigu leeyahay yani xataa taxmara yani oo wata weeyadua salaaxaha waay ilaa ay guduudato oo yani bisaylkeedu muuqdo waay wuxuu markaa nabigu leeyahay haddii qof midhihii yani ay iska baaba'aan axadkiin muxuu ku qaadanaya walaalkii maalkiisa muxuu ku banaysanaya ninkaan beertii midhaheedii baad ka gaday ayoon weli bislaanin way iska baabaaday xoolihiina waad qaadatay maxaad ku banaysanaysaa marka ara'ayta idaa manaca allahu thamrata midhaha hadduu ilaahay manciyo bima yastaxilu axadukum maala akhiihi وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال وحي النبي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي عبد الله بن عباس نهى رسول الله ونهي صلى الله عليه وسلم آي آي أن تلقى الركبان سفرك إلا لكل مسافريدي وأن يبيع حاضر لباد حديث هراء أوسى مرة إن سفرك بيع عن سوق أغانين يعني مقالة أن سوق غاري إلا قهرتك أن تت... أن تت... آي آي أن تتلقى الركبان in lala kulmo an tutalaqaa in lala kulmo arugbaanu safarka in lala laga hortago wa an yabiica xaadirun libaadin mid reer magaalana inuu u gado mid reer baadiya ayuu nabigu nahiyey qaala wuxuu yidhi faqultu qaala wuxuu yidhi raawiga cabdullahi bn cabbaas xadiidka ka warinaya faqultu libni cabbaas ba waxaanu idhi maa qowluhu nabiga hadalkiisu maxay tahay xaadirun libaadin maxaa loola jeeda nin reer magaala nin reer baadiya yuusan wax u gadin macnaheedu waa maxa qaala wuxuu yidhi cabdullahi bn cabbaas laa yakuunu lahu simsaaran laa yakuunu lahu yuusan u noqonin simsaaran dalaal yuusan u noqonin si anigana aan anigana aan wax ooga helo wixii waan kuu yar yaraynayaa ama hadda waan dhigayaa markuu suuqa ka dhammaado aan kuu gadayaa taas way midda la diidayo dalaalka la diidayo waa taas can cabdillahi bni cumar waxaa laga wariyey radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi cabdullahi bni cumar nahaa rasuulullahi rasuulka ilaahay wuu nahiyey sala allahu calayhi wasalama can ilmusaabanati musaabanadii buu nabigu nahiyey maxay tahay musaabanadu an yabiica hamara xaa'idihi qofku inuu yani gado beertiisa midhaheedii in kaana naklan hadduu yahay bitamrin kaylan wa in yani kaana hadduu yahay karman karam hadduu yahay an yabiicahu bizabiibin kaylan wa in kaana zarcan hadduu yahay an yabiicahu bikayli طacaami wey nahaa can dalika kulih musaabano ayuu nebigu nahiyey isboqongoyn al musaabanada isboqongoyntii uu nebigu nahiyey macnaheedu waa maxay midhaha waxaa la rabaa in ee yacni markii la gadayo lama rabo waxyaalahan midhahoo kaleeto iyo dhacaamka iyo waxyaalahan waa waxay ribadu ka imaanaysa mithlan bimithlan inay yihiin baa shardi ah masalan timirtii timirta markay yacni hor leedahay busri baa mar la yidhaha busri marna ruqab baa la yidhaha markaa kadib bay timir noqoni timir bay noqonaysa marka midhihii oo rudab ahoo weli qoyan timirtii oo markii u dambaysay ahoo bislaatay oo caadigahayd haddii la isku gado ka waran oo yacni kayl la isku xisaabo suus iyo suus iyo galaas iyo galaas la isku gado ama kiiliyo kiilo ribaa naqsi baa gelay ribaa imaanaysaoo rudabkan markii wax yar la dhigo wuu yar dayluuqayaayo wuu isku dhacaya midho qoyan bay ahaayeenoo wasankii waa nusqaamaya marka in kaana naklan bitamrin kaylantu macnaheedu saas wey oo rudab iyadoo midhihii weli qoyan yihiin oo rudaba yaa timir lagu gaday kaylkiina waa laisla ekeeyey waa lasu laisu miisaamay waay ama waa laisu beegay hadda naqsi baa ku jira midhahan qoyan iyo midhahan kale isku wadan ma keenayaan midhahan qoyan qasab weeye markii wax yar ay joogaan oo yar angegaan way isku dayluuqayaan oo way yaraanayaano markaasay yani wasankii baa isdhimayo zabiib hadduu yahayna waa saasoo kar geedka hadduu cinabki yahay isagoo weli qoyan oo cinabkiioo weli qoyan iyo marka uu zabiibka noqdo markii ugu dambaysaya in la isku beego kaylan lama ogolo hadduu raashinkii kale yahayna oo xabuubtii raashinkii iyo waxaan kale yani bixay hadduu yahayna mid angegtay oo caadi ahoo loloo gooye iyo mid aan weli yar qoyan haddii la isku beega ka waran wasankaa isdhimaya musaabana la yidhaha taas marka musaabano marka waa isboqongoyn oo dee qofka yani midkan qoyan laga gaday marka haddi waxaa ku imaanaya naqsi baa imaanaya meesha waay naqsi baa imaanaya nahaa rasuulullahi wuxuu nahiyey sal alla alay wasalam can can ilmusaabanati musaabanadii isboqongoyntii oo maxay tahay musaabanada ka bedelo an yabiica samara xaa'idihi qofka beertiisa midhaheedii inuu garo samar waxaa la dhihi karaa markay qoyan yihiinoo ay rudabka yihiin rudabka markay yihiin busrigana waa markay kasii yoxaysan yihiinoo markay markaa soo yacyacodayaan baa busri la yidhaaho timirta busri iyo rudab iyo timir bay noqonaysaa busri waa marka ugu horeysa wax yaro bislaashaa kasoo muuqanayaan isoo yacyacoodeen ko iska cayrin waa bar cayrin marka kalena waa rudabo wax yar baa u dhiman aad bay u macaan yihin waa la jecel yahi rudabkaas timir markay noqdaanna waa marka u dambaysa caadiga marka in kaana naklan hadduu yahay timirtii b bitamrin kaylan asagoo rudabahoo qoyan bu wuxuu ku gaday timirtii oo caadi ah waa kayl buuna ku gado yani wuu isu beegay waay wain karman wain kaana karman hadduu yahay geedka cinabka ahaana an yabiicahu bizabiibin kaylan asagoo weli yani cinabkii oo qoyan kuwo qoyan iyo wuxuu isu gaday zabiibkii oo yani markii u dambaysay oo angagay oo go-ayay way wain kaana zarcan hadduu yahay xabuubta kale iyo raashinka kale oo la beeranayana an yabiicahu bik yani bikayli dacaamin waay mid qoyan iyo mid kaloo dacaam kaloo yani caadi loo beegay oo angegan caadi loo gooyey taasuu nabigu nahiyey waay nahaa can dalika kulih haddee kaylan bikaylin wasnan bimaslin mithlan bimihlin ribawaadka saasay ahaayeen waxaan hadda isu dhikabina haddii laysu beego hadhow uu nusqaamo waa isla mid un wax nusqaanti un way iyadoo isla ekeen baa laisku gaday ribaa ka imaanaysa waay nahaa can dalika kulli waxaasoo dhan nabigu waa nahiyey can jaabir waxaa laga wariyey ibn cabdillaahi radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi nahaa nabiyu sala allahu alay waslm nabigu waa nahiyey can ilmukhaabarati waalmuxaaqalati wa can ilmusaabana wa can bayci samarati xataa yabduwa salaaxuha wa anlaa tubaaca ila bidinaari wadirhami ila alcaraaya caraayada mooyaane iyo nabigu nahay marxaba nahaa nabiyu nabigu wuxuu nahiyey sala allahu alayhi wasalama can ilmukhaabara mukhaabaradii buu nabigu nahiyey ay ko wlmuxaaqalati muxaaqaladii buu nabigu nahiyey almuxaaqala marxaban muxaaqaladina nabigu waa nahiyey oo waa diiday wey fiir hadda muxaaqaladan wuu noo keeni doonaaye yacni waa xindadii bahashan sarreenka la yidhaahdo lagu gado weeye fii sumbuliha sabuulkeeda ama iyadoon laga bixinin yani isheediiy waxaa laga hagaajinin oo la gado waayo laysku miisaamo ayada iyo mid kaloo saafi ah wa can ilmusaabanati musaabanadiina nabigu waa nahiyey musaabanadi taan hadda soo marayna un wa can bayci samarati xataa yabduwa salaaxuha marka musaabanadan taan hadda soo marayna weeyaho yani shaygii oo qoyan midho qoyan iyo kuwa angegan in laysku gado wa can bayci samaratina maxay tahay xataa yabduwa salaaxuha midhihii ayagoo qoyan in ayagaasi ahaantooda loo gado on ay ku kala lagu tu kala laguma beegayo oo laislama ekeysiinayo midhahan ayagoo yani bislaashahoodii weli daahirin in la gado taasna horaan usoo marnay wa anlaa tubaaca ilaa bidinaari wadirhami ila alcaraaya midhahan qoyana hadda aan soo marinay musaabanada la diidayo kale masalan markii rudabka iyo busriga markay tahay iyo zabiig yani cinabku markuu qoyan yahay iyo waxaanoo dhan layskuma beegi karo hadhow way nusqaamaysaa haddii la beege wasan haddii la beego way nusqaan nusqaan baa ka imaanaysae yani wa allaa tubaaca inaan la gedi karin ilaa bidinaari wadirhami lacagun baa lagu gadi karaa bas ila alcaraaya caraayada mooyaane taas way noo imaan doontaa beycu lcaraaya oo yani beycu rudabi bitamri ilaa fi lcaraaya caraayadaasaa laga soo isnoodaaye baabka damaana lagu keeni doonaa waa la ogolaada iyada yani baahida loo qabo rudabka darteeda ayaa middaa la baneeye waay almuxaaqalatu yani alxindatu weeye fii sumbulihaa bixindatin lagu gado can abi mascuud waxaa laga wariyey xindo saafi ahoo yani qasharkii laga bixiyo oo la sukulay iyo mid yani qubkeedii wadatoo laysku gado waay dee wasan ahaan laislama ekee tan qubkii baa weheliye qasharkii lagama saarin can abi mascuud waxaa laga wariyay alansaariy radi allahu canhu ana rasul sal lay sl nahaa nabigu nahayey can hamani lkelbi eyga lacagtiisa wa mahrilbaqyi lacagtii zaaniyada ahayd waxay zinadaa ku qaadanaysa iyo waxulwaani lkaahini kii kaahinka ahaa yani waxsheega ahaa ee faallowga ahaa wuxuu ujrada uu ku qaato waay nahaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wuxuu nahiyey can samani lkelbi eyga lacagtiisa ey lacagtiisa waa la nahiyey ey inaad soo gadato iyo suuqa aad intaad geysata aad ka soo faa'iido wax ka gadato waaba ladi waa xaaraan wa ey wax lagama gata wa eeyaad haysataa markii eeyahan suuqaan geysani waan iibsani maya lacagtooda lama ogolo can samari lkalb wa maharilbaqyi buu nabigu nahiyey naagtii zaaniyada ahayd waxay zinadaa ku qaadanaysa meher baa laga lagu lagu magacaabay meherku yacni wuxuu ahaan jiray moogtahay waay ciwad buu ahaan jiray oo qofkaas yacni mar alla markii yacni hadday wa yacni wada kulmaan ninka ay isguursadaan meherku wuu waajibi jiray soomahayn marka ciwad buu ahaayo budcigeedaas ama xibinkeedaasu meherku yacni yaa lagu qiimeeyey oo yuu ka bedel ahaa marka maadaama tanna ay wixii bixinayso ku shaqaysanayso yacni yacni bimuqaabalati meher oo kale tacamal waay waxaan qaado oo basade ii dhiib waaye soo ma marka waa sidaa meher baa lagu magacaabay meherna maha wuxuu wa maharilbaqyi waaye ninka ay qoftaa zaaniyadda waxay qaadanaysa waaye wa xulwaani ilkaahini iyo midka kaahinka ah yacni wuxuu qaadanayo waa mid wax sheeg sheego oo faallow aho ama ba- yacni balaayo sheeg sheego wax ku faaliyo ya ko ama kitaabuhu roga waaya waa kitaaba rogo wey idaa aradlow wey idaa aradlow idaa aradta an tabra'a inaad bogsato haddaad dooni aga meeshaasay ka bilaabaan baa layidhi aga ko marka idaa aradlow baa loo yaqaanaay ko kaas asagaa wuxuu qaadanayena kaahin baa lagu ma kaahin horta sidiisaba waxaa la yidhahdaa yacni alladii yukhbiru can ilmaqiibaat waxyaalo qeyb buu ka warramaya ama faal ha dhigo ama wax kale ha ka fiiriyo waxaas waxaasaan ubaan waxaas miya saas miya haa waxaa saas saasay noqonayaan waxaa saasay noqonaysaa muxuu ka ogyahay asaga waxba kama ogo marka kaahinka qofkaasaa la yidhaha qofka wax sheeg sheegaa la yidhaha hadduu rabo meelha iska fadhiisto waxa iska sheego de waa beente qeybkaa lagama warrami karo waay qeybka ilaahay unbaa og marxaban waxyaalahaas haddaad ka sii warranto oo shaqaba ka dhigato adigaa ku shaqaysanayo xaaraan weeye taas waxa uu qofku ku qaadanayana yacni waa shay manhi oo xaaraan asaguna inaad tidhaahdo waxaan halkaas oo qofkii meel buu fadhiyaabo saasuu wax ku sheegaabo waxa uu sheegayana intaasuu ku qaataabo intaasi intaa keen buu ku leeyahy neef baa iga dhumay waxbaa saa iga qof baa iga jiran waxaas maxaa hayo muxuu ogyahay qofkaas saas saas weeye buu iska leeyahy madax waxa uu qaadanaya markaasi waa xaaraan waay qofka kaahinkaa yacni in loo tago waa xaaraan xadiidka nabigu nahya calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu leeyahay ninkii qof kaahina u tago man ataa curaafan ow kaahinan buu yidhi nabigu oo fasadaqahu bimaa qaala nin curaaf ah oo wax sheega ninkii u tago ama kaahin ninkii u tago waa isku macno labadooda alladii yukhbiru can ilmaqiibaad wey waxa un qeybkuu ka warramaya ama faal ha dhigo ama wax kale ha fiiriye ya kaahin ninkii u tago aw curaafan curaaf ninkii u tago fasadaqahu bima qaala faqad kafara bima unzila calaa muxamed sala allahu calayhi wasalama nabi maxamed wixii lagu soo dejiyo qur-aanka waa ka kufriyey buu nabigu yidhi kaas daadba kuwaas u tagtood waxay sheegayeen aada rumaysato wa riwaayo kale waxay ahayd ninkii waxaas qolada intuu u taga ag fariisto yacni salaadiisa lama aqba lama aqbalayo arbaciina yowman wa fartan beri baan waxba laga aqbalin maxaa marka kuu geynaya waxaas tawakol xumayba kugu ridayaano yacni ma ilaahay tala saarati wixii ku imaanaya ku imaanaya khalaas can raafic bin khadiij waxaa laga wariyay radi allahu canhu an rasul la sal ly slam qaal sabarulkelbi dee dadkii maanta yacni waxaan cilmi lahayn iyo makas bay isaga bateenoo qof unbaa meel u fariisani markaasay u tagaan bay lacagta ku dalla waxay leeyihin me waan xanuunsanahay meesha layga soo gaaray sheeg meesha lagaa soo gaaray muxuu ka yaqaana aduu kula mid yahay xanuunkan adigu kugu yimido meesha ba lagaa soo gaaray a meel heblaa lagaa soo gaaray beri saas ah waxaad soo qaaday oo qolo ku yar fiirinayeen oo wax kaa sugayen wax kaa rabeen oo aadan siinin meesha alla waan garanba maalinka heydba waan garan aga aad ku shaqaysanaysa aan waxba ka jirin wey muxuu ka ogey meesha lagaa soo gaaray wax lagaa soo gaaray waxba ka meel lagaa soo raacay ma ogo wax hadda ku hayuuna waxba ka ogeyn wuxuu waxu ka sheegi kara male hadduu run sheegaya ma xanuunsan tahay ha xaggee laga haya saa iyo saa baasaan u jirana ilaahay baa ku caafinaya diin baan kugu aqrin bas ama geedkan iyo geedkan yacni waa adibadan sida dibiga geedahoo kaleta iyo wixii la mid a meeshaas cudurka noocaas oo kaleeta madaxa qof ka jira xanuunka noocaas oo xanuunka geedahana daawo ah ilaahay hadduu kaaga dhigay cun ama ilaahay baan kuu baryayaayo waan kugu tufaya allah kugu caafiyo taasaa macquula ma ogi wixii meesha lagaa soo gaaray baa ma aqaanaa kolka hore cudurkan ba hadda ku hayo meeshuu kasoo bilowday baan kuu sheegi haddaan anigu mar waa wixiina anaaba qabano waan kaa samayn mar haddaan kaa samayn oo dhamaad markaas haye sheekhu waa waxaan doonayaba sheekhu waxaan raba waxaas meeqaan keena intaas intaas keen wixii bay keeni berri waa iska sidii waan xanuunsanay waa lagugu soo noqday miya haddaan ku noqonay saa unbuu ku waday weligii weligii hay mana fahmayaan oo kaas marxaban marka waa imtixaankaasa dadka haysta waay can raafic bin khadiij waxaa laga wari radi allahu canhu an rasul sl ly slam qaal samanu lkelbi khabiisun wa mahru lbaqyi khabiisun wa kasbu lxajaami khabiis ayana ule samanu lkelbi eyga lacagtiisu khabiisun waay waa shay khabiis oo xaaraana waay ey intaad suuq gaysata inaad lacag- lacagtiisa soo qaadata lama ogolo waay waa xaaraan wa mahrulbaqyi qoftii zaaniyadayd waxay qaadanaysana khabiisun way asaguna waa xaaraan xayl zinaduba waa xaaraane wixii lagu qaatana waa xaaraan aya wa kasbulxajaami khabiis maxay tahay markaa too yani qofkan oo toobinka ku shaqaystana kasbulxajaami ko qofka wax toobo kasabkiisa oo waxa uu ku qaadanayana khabiis weeye tan marka way ka macno duwan tahayo khabiiska laba shayba way ku dhacaan mogto wax xaaraanana waa la yidhahda wax hoogaa laga fiican yahayna khabiiska waa la yidhahda marka kasbulxajaami khabiis wixi uu qofkan toobinka ku qaadanayo xaaraan mehe waa xalaale laakiin waa xirfo laga ho- xirfo hooseyso oo laga fiican yahay wa inaad toobin ku shaqaysatood wax ku qaadato waa xirfo laga fiican yahay shaqo laga fiican yahay wa laakiin hadda waa xalaal ogow waxaa lagu qaadan karaa marka wax alla wixii khabiis la yidhaahdo dhan xaaraan ma noqdo qur-aanka waxaa kusoo aroortay walaa tayamamu lkhabiisa minhu tunfiquuna baa ilaahay leeyay walaa tayamamu lkhabiisa waxa khabiiska ah u qasdina ay minhu tunfi tunfiquuna ay minhu tunfiquuna aad bixinaysaan markaad wax bixinayso wax wanaagsan baa la rabaa inaad bixisee xoolaha midka ugu liidan baa markaa la leeyahay wax xaaraan aha bixinin looma jeedo macnaheedu xoolahaaga shayga u liito u hooseeya u qiimo xun ha bixin wax fiican bixi waayo ama wax dhexdhexaada bixi midda kale yani toobin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa intii la toobay ayuu ninkii yani toobayay buu siiyey wax hadduu marka xaaraan yahay ma nabiguu siin lahaa ma siiyeen marka toobinkuna wuu daawo badan yahay qofku wuu ku shaqaysan karaa laakiin waxaa jira shaqooyin iska banaan laakiin yara sharaf sharaf hooseyso oo yani xirfad daniia la yidhah waa iska dania waay xirfadaa daniiada su-aashay ka fiican tahay iyo sa- iyo shaxaadka waay haddaad yani wax kala weydo xirfadaas daniiada inaad ka shaqayso yaa kuu dhaantay inaad yani aad aad wax su-aalato waayo baryada barya unbaa kasii xun had baabulcaraya wagayri dalika waay wagayri dalika ayuu u baab yahay beyculcaraaya baan meeshan ka gelaynaa iyo axkaam kale oo la jirto waxaanu soo nidhi yacni timirtii in la gadaa iyadoo rudabahoo qoyan midhihii la iibiyo beeceeda waa la nahiya waa xaaraan ila alcaraaya caraayadii baa halkan lagaga sheegay can zayd bin saabit waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu calayhi wasalama rakasa nabigu waa ruqseeyey lisaaxibi alcariya an yabiicahaa bikarsihaa inuu ku gato waayo yani midhihii ayagoo qoyanoo timirtii iyo cinabkii ayagoo qoyanoo geedkii ku yaallo oo rudab ahoo weli aan timir iyo zabiib noqonin in la iibiyo yacni ma bannaanayn iibkooda yacni oo la gado oo la beego ayaanu lahayn wa timir lagu bedesho timir kale ayagoo rudab baa la beeg rudab iyo timir baa la isku gadayaa iibkooda lama ogolayn midhahana intay bislaashahoodu ka daa soon muuqanin in la gado ma bannaanayn soo maha marka midhihii oo rudab ahoo qoyeen in timir lagu iibiyo ma bannaanayn oo beeceeda waa la nahiyey ilal caraaya baan soo nidhi caraayadii marka waa tani lisaaxiibilcariya waxaa loo ogolaaday an yabiicahaa bikarsihaa yacni qofka saaxiibalcariyada ah midhihii buu gadanayaa bikarsihaa buu ku gadayaa kursigeeda kursigu waa maxay midhihii waa la qadarayaa ama waa la gomadayaa dad geedaha yaqaanaa jiro oo beertii baa iyadoo rudab ah oo weli aan timir noqonin ayaa markaa yacni waxaa la leeyahay meeqay noqonaysaa beertaan meeqaa timir meeqaa ka go-eyso intaasay noqonaysa soo ma intaasoo timir ahay noqon doontaa welina ma man yani timir ma gaarin ogo waa rudab bas ayada marka waxaad ku qaadanaysaa rudabnimadeedii baad ku qaadanaysaa hadhowna timirnimadii intii lagu yidhi timir bay noqonaysaa baad ku bixini timir baad ku bixini maxaa yeele rudabka waa loo baahan yahayoo yani saasaa loo ogolaaday saasaa loo ogolaaday waa markii yani midhahaas la qursiyo oo la qadaro oo la yidhaha intaasay timir ahaan ku noqonaysaa wa raqasa lisaaxibilcariyati nabigu wuxuu rugseeyey an yabiicahaa bikarsiha wa walimuslim bikarsihaa tamran ya'kuluunahaa rudaban mee marka la qadarayo la gomadayo ama la xisaabayo beerta meeqay noqonaysaa dad yaqaanaa jira beeraha inti intuu bay ka istaageen beertan intaasoo kintaal bay noqonaysaa oo timir ah timirnimaa marka lagu yani lagu gomaday ya'kuluunahaa rudaban haddana rudab baa lagu cunaya marka qofkaa timirnimu ku keenaya marka can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiy sal lla alay slam rakasa fii bayci lcaraaya buu nabigu rugseeyey fii khamsati awsuqin aw duuna khamsati awsuqin waay marka la ogolya rudabkaas waa la baneeye laleeyahay marka beertaa la qadaro oo la gomado ayaa la qaadan karaa marka la leeyahay yani waxa weye wax sii fara badan maahee khamsatu awsuq ama wax ka yar waay shan ritirar waa toban kintaal ama wax ka sii yar un waay wax ka badan lama ogolo can cabdillahi bni cumar waxaa laga wariyey radi allahu canhum ana rasul la sal ly slam qaala wuxuu nabigu man baaca naklan timir ninkii gado qad ubirad la awr dhabay fa hamaruhaa lilbaayici midhaheeda waxaa iskale ninkii beerta gadanaya dhulka lahaa ee iibinayay baayici ilaa an yashtarida almubtaacu inuu shardista mooyaane beertaana yacni qofkii beer timir ah gee timirood idiloo beerahaad yacni yuu kaa gaday aad ka heshiisa inaad wada kala gadataan timirtiibuu marka kaa gaday markii la awr dhabay kadib tabiirka waxaa la yidhaha timirta timirta geed lab iyo geeddajig geed dadig bay isugu jirtaa geedka labbaa timirtiisa yani ubaxiisa lasoo qaadaya bookiisa midka kalaa sidaa lagu leeyay marka saasay ku rintaabaa la yidhaha timirta kale midho fiican bay dhalaysaa marka haddaan ama geedkan yani midkii labbaa xagga dabayshuu jiraayo midkii kale ay ku dhabanaysaa markaas saasay beerta ku wanaagsan oo beerta marka laga shaqaynayo dadka beeraha ka shaqeeya waraabinteeda iyo ta'biirkeeda awrdhabiddeeda awrdhabidda lagu sheegay macnaha waa in geedkii la rimiyo oo kan ubixiisaa lasoo qaaday kana saas lagu leeyahay sidaa markii la yeelo beertu yani midho fiican bay dhali baa ley lakin haddaan ta'biirkaa la samaynin midhuhu way hallaabayaa baa laleeyahy ayagoo samaynaya ayuu nabigu alayhi salaa madiine u yimid oo markaasuu yidhi maa iska daysaan ilahay tala sabaanada saas aad ku leedihiin markii la daayay sanadkiiba midhihii way xumaadeen antum aclamu biamri dunyaakum nabi adinka adduunyada amarkeeda iga yaqaane sida aad yeeli jirtaan yeela beertiina ka shaqeey marka beertii markii taabiir awrdhabiddaa lagu sameeyey kadib baa la iibiyey soo maha midhaha waxaa iska le ninka dhulkale dhulka ninka iibiyey baayici baa midhahaas ay usoo noqonayaan hadhow ilaa an yastarida almubtaacu inuu shardista mushtarku yidhaahdo moogii ninkii gadanayey beerta iyo midhaheedaba intaa iga gata hadduu shardisto bas isagaa leh man baaca naklan qad ubirad fasamaruhaa lilbaayici ilaa an yashtarida almubtaacu inuu shardista mooyaane walimuslim man ibtaaca cabdan addoon ninkii gado addoon baad soo gala yani iibsatay nina wuu iska soo iibinaya suuqu iska keenay fa maaluhu liladii baacahu addoonkaa wixii maaluhu uu leeyahay ninkii lahaa marka horeba lahaa ee soo iibinaya suuqa keenayay baa iskale ale addoonkaaga iyo wuxuu leeyahaybaa adaa leh mogta haddaad marka adugu addoonkii gado maalkiisa aduu ku haraya marka man ibtaaca cabdan addoon ninkii gado fa maaluhu liladii baacahu ninkii ga ninkii iska gadayey ayaa xoolihiisii iska leh ilaa an yashtarida almubtaacu mutaacu inuu shardista mooyaane addoonka iyo wuxuu leeyahayba waan kaa gaday yidha wa canhu waxaa laga wariyey can cabdillaahi waxaa laga wariyey ibnu cumara radia allahu canhuma ana rasul lah sal lay slam qala wuxuu nabigu man ibtaaca ninkii gado dacaama dacaam dacaam ninkii gato falaa yabicu yuusa sii gadin xataa yastawfiyahu ilaa uu ka qibloodo wa fii lafdin xataa yaqbidahu ilaa uu qibloodo raashin baad adugu soo gadata hadda inaad sii gadda haddaad doonayso markaad qiblooto ood qofkii kala wareegtaan oo raashinkaaga intaad soo qaadato aad qiblooto kadib unbaad markaas sii gadi kartaa haddana inaad kala qiblootaan waay oo mabiic qabla alqabda in la sii iibiyo lama ogole shay baad hadda gadanaysa adigoon qofkii ka qibloonin baad haddana yani ku kala kasii gadaysaa lama rabo mabiici qabla alqabli ah beeceedu ma ansaxay man ibtaaca dacaama ninkii gada falaa yabiicu xataa yastawfiyahu fii lafdin xataa yaqbidahu wa can ibni cabaas milahu xadiidka mid lamid cabdullahi bn cabaasin laga wariyey wa can jaabir waxaa laga wariyey ibn cabdillahi radi allahu canhu ana rasul la sal ly waslam qaal yaquulu wuxuu nabigu walxaal huwa bimakata caama alfatxi nabigu asagoo maka ku sugan caama alfatxi sanadii maka la furtay waa sanata hamaaniya min alhijra waay sanadii sideedaad oo hijrada wuxuu yidhi nabigu khudbadiisii waxaa ka mid ahayd ina allaha warasuulahu xarama bayca alkhamri waalmaytati waalkhinziiri waalasnaami ilaahay iyo rasuulkiisaba waxay xarimeen khamrada beeceeda khamrada in la cabo waa xaaraan soo maha beeceeduna xaaraan wey liannahu nijaaso weeye khamradu nijaasana laa yasixu baycuhaa beyceeda ma ansaxayo waay marka khamrada cabitaankeeda maxaa yani loo cilatu taxriimkeeda waa maxay cilatu taxriimkeeda waa maxay in la cabo iyo in lagu intifaaco midna waa la diiday waa linijaasatihaa wa lisukrihaa khamradu waa nijaaso midda labaad yani yani iskaar bay keenaysaa oo ximinka yani bini aadamka u fiican bay dilaysaa waa caqliga caqligii bay dilaysaa la tegeysa soo ma marka khamrada beeceedu xaaraam waay mar haddayba marka tahay yani aanba la cabaynin oo beeceedaba la xarimay yani waxaan leeyahay cabitaankeedaba la diiday iibkeeduna dee ma banaano maxaa loo gadayaaba dee ma loogu intifaacayaaba ma jire in allaha warasuulahu xarama beyca alkhamri khamrada beeceedii waa la ari waa la xarimay wey xaaraam weeye khamre in la beeciyo in la soo qaadana xaaraam weeye in la cabana xaaraam weeye in la sameeyana xaaraam weeye xataa qofka mudminka oo yani khamrada samaynayo yani yani lacnad baa ku dhacday waa la xarimay nabigu calayhi salaatu wasalaam bayc khamro wax alla wixii ku soo arooray oo dhan buu lacnaday wey khamrada midka cabahaya allaha lacnaduy nabigu kii baayicaa soo gadaya allaha yani lacnado kii yani mutaaca loo soo gadayay yani musterkaha ii keenyida dalbaday allaha lacnadha ku dhacdo kii sameeyey lacnadfac ka leedahay marka ama faa'iide ay meel ka leedahay yani sidaa looma fogeeyeen oo lama lacnadeen wa haddii un wax u nafcia uu ku jira khamro khamro marka wax nafci oo ku jira male beeceedaan banaanayn cabitaankeedaan banaanayn ayadu waa nijaaso oo yani waa shayga yani qurunka oo nijaasada ah gaadiid in lagu soo qaado lama ogol qof in loo sameeyo yani samaynteeda aan la ogolayn inaad ka shaqaysato o warshado ka samaysato aan la ogolayn waa kawo waa manhi oo lacnad baa ku dhacday qof alla qofkii sameey haddaba hadda faa'iida ku jirtaa maxay tahay khamro daahir weeye khamro daahir weeye lagu leeyahay maxay tahay hadda marka faa'iida ku jirto ya haddaanba la iibsan karin lasoo qaadi karin in la sameeyoba aan la ogolayn yani dahaaradu marka xaggey ku imaanaysa khamraa daahira oo adigu ha cabina laakin waa iska daahiri ogow maxay tahay marka wax aada u yaab badan waay aada u ba madaxamad rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey dadka gaalada weelashooda wax ma ku cabi karaan ma ku cabi karnaa waa xadiis saxiix liannahu maxaa yeelay weelashaas khamraday ku cabaanoo doofaarkana way cunaan gaaladu ma ku cabi karnaa maya buu yidhi nabigu yacni weel kale haddaad helaysaan weelashooda waxba ha ku cabina weel kale haddaad weydaan weelashooda mooyaane iska dhaqa oo nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam iska dhaqa xadiidka weliba waxaa lagu caddeeyey lafdiga ayagu waxay cabaan khamrada iyo doofaarkay cunaan jinsiirka marka waaya haddee weelkii yani khamradii lagu cabay saasuu nabigu le halla dhaqo u leeyahay khamro waa daahir marka xaggee ka imaanaysaa khamro waa daahir taas waxay noqonaysaa wixii ilaahay iyo rasuulkiisu diideen oo la baneeyay noqonaysa haddaa la yidhaha khamra daahira wa xaala khamro hadday daahir noqoto in la fududaystay noqonaysaa haddayba daahir tahay maxaa dhibahoo leedahay horta yacni waxay maxaa marka loo fahmayaa hadday daahir tahay khamrada oo nijaasanimadeedaba aan loo xarimin iyo sukr sukrigeeda aan loo xarimin oo ma maxaa loo xarimin sukri keliya ah haddayn ba aada ku waalanaynin anigu waa iska cabayaa kuma waalanaya markaa macnay noqonaysa marka haddaanaba ku waalanaynin waaba iska daahir markaa waa caadi ama weelashoodana iyo gaalada khamrada ka cabayaan inaad ka soo qaadana wax ku shubano ama gaaladii aan la fariisanno oo yani yani waxa ay gaaladi daadinayaan caadiya taa waa mashaakil oo lale waa jariimo shareecada islaamka laga gelayo waayo qofkii samaynayana ciribteeda wuu heli doonaa ilaahay hortiisuu ka heli doonaa qofku maanta banaynayo khamro iyo yani banaynayo maxaad umalaynaya khamro khamraa daahira dhiig baa daahira matag baa daahira wax walbaa daahira haddii la yidhaahdo ninka maanta shareecada dadka ka bixinaya sharciga islaamka banaanka dadka ka istaajiyey oo dadku waxay noqonaya mata waxaa doonta samee waxaa doonta samee waa shuqulkii nasaarta un nasaarta say u socdeen maalinba diin diintoodii ma- mid ooga tegayeen diin la-aan bay kusoo baxeen maalinba say mid u- wata way nagu adag tahay aan bedelno ya waa cajiib wa waa cajiib oraxas diin maaha in allaha warasuulahu xarama bayca alkhamri waalmayta maytadiina way xarimeen maytadii mayta lama iibsan karo oo yacni in neef baktiyey oo gawrac sharciyaaba uun ku dhicin waa baktiye waxaan zakaad sharciyaaba uusan ku dhicin wey beeceed xaaraam wey in la gato walkhinziiri doofaarkiina yani xaaraam weeyahoo waa la xarimay asna sina weligiis kuma banaanaanayo waaba nijaaso muqallada a wey oo meeshuu kaa taataba toddoba goor aad ka dhaqayso mislulkelbi eyg oo kaleto wey wal asnaami asnaamtiina waa la xarimayo waxa sanamka ahee la caabudayana in yacni la iibsado oo meelaha la keeno ama aad soo gadato beeceeda xaaraam wey inaad u soo gadatana lama ogola inaad yani aduu dad kasii iibsato intaad waxaysa adigu waxaa suursuurada iyo waxaasoo dhanba lama ogola wa ilaa lucbatu sibyaan waxaan meelaha la dhigdhigayo guryaha iyo xaaraam weeye ilaa lucbatu sibyaan waxa yar carruurta ku ciyaaraya bas unbaa laga ogoliya waxaas faqiila waxaa li ya rasuul allah ara-ayta bal ka waran shuxuuma almaytati maytada yacni bal ka waran baruurteedii ama yacni xaydheedii neef baa baktiyo kurus buran buu leeyahay ama bari weyn buu leeyahay ko baruurtaas keliya haddaanu ka goys ka goosanno fa inahu yutlaa biha sufun doonaha lu- yacni lagu dhalaaliyaa wa yudhaanu biha ljuluudu harkahana waa la mariyaa waa lagu jilciyaa wayastasbixu biha naasu dadka ayaa fa yani waa la shitaabo aya neefkii wuu baktiyey laakiin intaasun keliya haddaan ka isticmaalno subagaa ka waran fa qaala wuxuu nabigu laa huwa xaaraamun wey neefka haddiiba la- hadduuba baktiyey waaba xaaraam de wax laga laga taaban karaba ma jiro waay neef baktiyey wax ka banaanaan kara waxaa jira un haragga haddii laga bixiyo haraggaana la magdiyo bas laakiin wax kaloo laga qaadan karaa ma jiro laa huwa xaaraamun wey uma qaala rasul lahi wuxu uhi sal ly slam cinda dalika qaatala allahu lyahuuda yahuud allaha lacnado in allaha ilaahay lamaa xarama calayhim shuxuumaha markuu ilaahay ka xarimay jamaluhu way dhalaaliyeen uma baacuhu way gadeen faakaluu samanu lacagtiisa bay cuneen annagu ma cunaynay yidhahdeen markii yani kuruskii iyo baruurtii laga xarimay iyo intay dhalaaliyeen bay subagii suuqa geeyeen bay soo iibsadeen lacag bay kala baxeen lacagtaasay wax kusii gateen wa te waa xeelaysi wa waa xeelaysi shayga laga xarimay inaad saa u marto aka maxay lacagta asaga kii xaaraamta unbaa lacagta lagu soo gaday lacagtiisuna xaaraan u wey wixii lagu sii gadana xaaraan u wey waa sidaa jamaluhu ay adaabuhu way dhalaaliyeen wa way dhalaaliyeen marka wixii yacni sharcigu ka fogow ku yidhahdo waa inaad isaga fogaato bilkuliyaba waa inaad xeelaysato maaha waa baabu salami salamkiiba u baab yahay allah subxana watala inaya markaas can cabdillaahi bni cabaas waxaa laga wariyey radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qadima anabiyu sala allahu calayhi wasalama almadiina nabigu madiine ayuu yimid oo soo galay walxaal hum ansaartii yuslifuuna fi bithimaari midhihii ay isku hormarinayaan oy waayahay salam wax la yidhahda ayay isticmaalayaan waay walxaal hum ayagu yuslifuuna dadkii ay yacni hormarsanayaanoo fi thimaari assiniina iyo wathalaat sanooyin ayahay marxaban assanatayni laba sano wathalaat saddex sano iyo wixii kasii badan waay oo shaygana yacni bau shay qofku kuu dhiibaya markaas wuxuu ku leeyahay hal sano ama yacni sanadkan soo socda laba sano shayga saas oo saasa ama midhaha intaa leeg baan kaa rabaa waay yaan kaa rabaa midho intaa yahay cadadkoodu yahay yaan kaa doonaya waqtigaas ayagus waxay isticmaali jireen midhaha ayaa la horumarsan jiray waayo sanad oo kale laba sano oo kale intaa iigu keen fa qaala wuxuu yidhi nabigu man aslafa fii shayin shay ninkii hormarinayo falyuslif fi k fii kaylin macluumin wa wasnin macluumin ilaa ajalin macluum salamku markaa waa bannaan yahay nabigu shuruuddii uu ku ansixi lahaa unbuu xidhay oo wuxuu yidhi ninkii wax horumarsanayo man aslafa ninkii hormarinaya fii shayin shay falyuslif fii kaylin macluum waxa aada hormarsanaysa wax la garanaya hadduu shay la beegayo yahay keylkiisu waa inuu macluum yahay ow wasnin macluumin shay mawsuunuhu la wasamaya hadduu yahayna wasankiisu waa inuu macluum yahay waay ilaa ajalin macluumin muddadana muddo go-an waa inay tahay hal sano laba sano bil waa inaad muddo go-an sheegtaa la rabaa salamku saasuu ku ansaxa marxaban marka salam oo dhan yani waa saasun shaygii yani qofka waxaad tiri lacag baad u dhiibaysaa muslim iyo yani muslim fiihi waayahay waa tii la odhan jiray salamka yacni qofkanaad lacag u dhiibanaysaa muslim muslimu ilayhi iyo muslimu fiihi ra-sumaal iyo siiqo soo arkaantaa ma lahaan jirin salamku qofka wax hormarsanaya muslim baa layidhaha ka loo dhiibanaya muslimu ilayhi shayga aada doonaysana muslimu fiihi baa layidhaha lacagta aad dhiigaysana waa ra-sumaalkii siiqadii aad ku wada hadlayseen marka qofka markaad u dhiibanayso waxaa iyo waxaa baan kaa doonaya waxaas hadduu wax la beegaya yahay waa inaad yeesha- yani kayl macluuma ku sheegto hadduu mawsuun yahay waa inaad mawsuun macluuma ku sheegto waxaan ahayn hadduu yahay sifo macluumo ahoo keyrkood looga garanayo waa inaad ku tilmaanto ajal macluuma waa inaad sheegto khalaas markaasaa wax laisku hormarsan karaa saasuu ku ansaxaa salamku waa baabu shuruudi fi lbeyci beeca shuruudda gasho ayuu halkan ayaa laga gelayaa way beeca haddii shardi lagu daro can caaishata radia allahu canhuma qaalat waxay tidhi caaisha jaa-atnii bariira gabadhi bariira la dhihi jiray addoon tahayd baa ii timid faqaalat waxay tidhi kaatabtu ehlii ehelkaygii baa i kitaabeeyey oo kitaabaan ka dalbay inay kitaabeeyaan calaa tiscati yani awaaqid yacni waxaan kula heshiiyey inay igu kitaabeeyaanoo calaa tiscati awaaqin sagaal waqyadood waay fii kulli caamin sanadkii la arkaba uqiyatun hal waqyado salaad sagaal waqyadood yani waqyadii la arkana arbaciina dirhaman baa le waa afartan shilin waay sagaal meeloodoo min afartana wa marka inay igu kitaabeeyaan ayaan ehelkayga kula heshiiyey sagaalkaa waqyadood marka sanadii la arkaba hal midaan iska dhiibaya sagaal sano markaa bacdigeeda dhamaystay xoroobaysa kitaabada waa kii la odhan jiray de addoonkaaga yani hadduu qof wanaagsan uu yahay oo yani qof yani waayo rashiid aho fiican oo wax shaqaynaya hadduu yahay kitaabadana uu kaa codsado waa kitaabeynaysaa markaas maalkaa lagu tik lagu yani waayahay maalu nujuum baa la yidhaahdaayo waktigana waa inaad yani laba waqti laba waqti ay ugu yartahay waa inaad muddo u qabato intaa iyo intaa ku keen haddaad kun shilin ii keento fa anta xorun kun shil haddaa ii keento xor baa tahay baad muddaadna u qabanaysaayo intaana mar ii keen intaana mar ii keen kasii badanna waa un saas oo kale marka addoonkaas hadduu iska bixiyo marka intuu shilin ku dhiman yahay maalkaas waa addoon xataa waa la iibin karaa intuun wixi soo dhammaynin qof kalaa la sii siin karaa intaa wixii uusan iska dhammaynin waa iska addoon caadi ah laakiin markuu kitaabadaa guto oo midka u dambeeyo uu bixiyo wuu xorooyi bariiro waxay leedahay marka gabadhan bariiro la yidhaha addoon bay ahayde caaishay la joogi jirta faqaalad waxay tihi kaatabtu ehlii calaa tiscati awaaq ehelkaygii waxay igu kitaabeeyeen oo aan kula heshiiyey sagaal waqyadood waay sagaal meelood oo meeshii waa afartan tahay waay fii kulli caamin sanadkii la arkana uuqiya ee faacinniinii ii kaalmee faacinniinii ii kaalmee caaishay ku leedahay faqultu waxaan iribay tidhi in axabba ahluki ehelkaagu hadday jecel yihiin ehelka la sheegaya waa dadka iska lahaa way bariiro caaishay baa addoon u ahayde yani la joogi jirte qoladii iska lahayd waa iyada in axabba hadday jecel yihiin ahluki ehelkaagu an acuddahaa inaan u tiriyo lahum ayaga hal mar ahaan sagaalka waayadoodba siinaya oo wayakuuna walaa-uki walahaaguna lii aniga uu ii sugnaado facaltu waan yeeli walaha waxaa la yidhahdaa de addoon haddii la xoreeyo addoonkaas asaga hadhow wax wala la yidhahdaad ku leedahay addoonka adiga aad xorayso oo walahaas waa maxay addoonkaas wax asaga uu dhalay ama la dhashay oo dhaxla haddii la waayo hadhow walaa yani muctiq baa la yidhahdaayo almawla almuctiq yaa wax dhaxlayo wuxuu ka mid yahay qolada wax dhaxasho waayo marka qof kaloo dhaxloo qaraabanimo ku dhaxla haddii la waayo haddii barigii hore lasoo xoreeyey qofkii soo xoreeyaa la raadinaya kii baa dhaxlay hadduu qofkii uusan joogina qofka asaga warasadiisii baa dhaxlay haddana walaa la yidhaha marka alwalaau luxmatun ka luxmati nasabi wuyu nabigu calayhi salaatu wasalaam waluhuna waa hilib sida nasabka oo kale ah qofkan nasabkiina aad yani aada isdhasheen ama wada dhalateen miyay kala gu'i kartaa qofkii aada xoraysa welihiisuna saa unbuuna kaaga go-in walahaas marka laa yubaacu walaa yuhabu addoonka adigu aada xoraysay walaad ku leedahay walahaas asagaa ninkan ma siin kartid kama gedi kartid luxmatun ka luxmati nasabi waayo waa wax nasab ahaanoo hadhown markii loo baahdo adigunbaa ku dhaxlaaya qofkaas ama yacni haddii la waayo warasadaadii baa kusii dhaxli wahaakada dukurinta wahaakada marka waxay tihi caaisho hadday ehelkaagu jecel yihiin hal mara inaan u tiriyo maalu kitaabadii an acuddahaa lahum oo wayakuunu walaa'uki lii walahaagana anaa yeelanaya oo maxaa yeele anaa kaa bixiyey lacagta anaa ku xoreeyey walahaagana anaa yeelanaya hadhow facaltu waan yeeli fadahabad way tagtay bariiratu bariiro ilaa ahliha ehelkeedii bay tashi u aaday faqaalad lahum waxay yani faqaalad lahum ay dakarad lahum arrintii bay u sheegtay fa abow way diideen calayha way diideen waxay tihi caaisha hadda waxay yidhaahdeen hadday caaisho lacagta kaa bixinayso walahana anagu aan yeelanayno waxba kama qabno laakiin ma yeelayno walaha ma ma qaadanayso ayada hada ayagu say welihii ku qaadanayaan way kitaabeeyeen addoontii yacni marka qofka addoonka markaad iska xoraysa weye markaad wele ku yeelanayse xaggey wele ka helayaan marka ay lacagtiina laga ay qaataan bay rabaan hadhowna welihii ay yeeshaan oo waxaan suuroobeyn faabow calayha waa diideen fa jaa-ad way timid min cindihim agtooda bariiro oo socotaa ka timid ka soo noqotay qoladii wa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama jaalisun nabiguna waa fadhiyaa oo caaishu markaa la joogaa fa qaalad waxay tidhi innii anigu caraltu daalika calayhim arrintii waan u bandhigay fa abow way diideen ilaa an yakuuna lahum lwalaa walaha inuu ayaga u sugnaanaya mooyaane oo yacni arrintii way igu diideenoo waxay yidhaahdeen hadday u lacagtana kaa bixinayso walahana annagu aan yeelanayno waan yeelaynaa laakiin walaha inay ayadu qaadato caaisho ka yeeli mayno fa ahbarat caaishatu way u warantay annabiya sala allahu calayhi wasalama arrintii bay markaa nabiga oga warantayoo gabadha bariirahay sagaal waqyadood baa lagu kitaabeeyey waxaan idhi sagaalka yani sagaal sano inay iskaga guddo ii kaalmee bay tiri waxaan idhi marka ehelkaagii hadday raalli ku yihiin anaa sagaalkii sagaalkii waqyadoodba hal mara siinayo walahaaguna anuu ii sugnaanaya bal u sheego arrintaa hadday kaa ogolaadaan waatan soo laabatay oo waxay tiri way igu diideen ilaa walaha ina ayaga qaadanayaan mooyaane lacagtana anugu aan ka bixinay saas mooyaane si kale ma yeelinay dheh fa qaala wuxuu yidhi nabigu khudiihaa gabadha qaado qaado macnaheedu waa maxay ka bixi waaye gabadha maalnujumada ka bixi washtaridii lahum ayagana u shardi alwalaa walaha u shardi walahana ay sheegayaana u shardi fa inama alwalaau waluhu liman actaqa ninka xoreeya iska leh shardiga aan waxba qabanaynin marka waa shardi aan waxba qabanayn waayahay adinkaa walaha yeelanaye qaata dheh lacagta dheh sii lacagta u tiri aye gabadhaa xoreeye iskaga shardi adigu walaha iskaga shardi ma yeelanayaane ma helayaane inama alwalaau liman actaqa walaha ninkii xoreeye unbaa iska adiga unbaa qaadanaya waaba qahriba taas baryo maaha haddaad mar lacagta bixiso adig unbuu kuu sugnaan walu adaa iskale fafacalad caaishatu way yeeshay uma qaama rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama fi nnaas nabigu marka masaajidkii buu ka istaagay faxamid allaha ilaahay buu mahadiyey waasna calayhi uma qaala wuxuu yidhi amaa bacdu intaa bacdigeed maa baalu rijaalin rag xaalkoodu muxuu yahay yashtariduuna shardisanayo shuruudan shuruud shuruuddaasoo laysat fii kitaabillahi ilahay kitaabkiisa aan ku sugnayn waxaan diinta ku bannaanayn waay shardi aan diinta ku bannaanayn dadka shardisanaya maxay yihiin maa kaana wixii ahaado oo min shardin shardi ah shardigaasoo laysa aan ahaanin fii kitaabillahi ilahay kitaabkiisaba aan waafaqsanayn fahuwa baatilun waay waa baatil waxba kama jiraan wa in kaana mi-ata shardin boqol shardiba ha noqdo qadaa-ullaahi ilaahay qadihiisaa axaqu xaqnimo badan wa shardullaahi ilaahay shardigiisaa awsaqu adag wa inama alwalaau walaha liman actaqa ninkii xoreeye baa iska leh xukunka halkaasuu nabigu ku caddeeyey qole hiblaa saa yeeshane lama dhihin nabigu masaajidku kala istaagay qoladii markay walaha shardhisto oo yidhaahdeen lacagtan adigu caaisha bixi walahana anagu noo sugnaanayo markaa unbay isgarteen waay markaa unbay isgarteen a qolada shardi ilaahay kitaabkiisa aan yani ku mid ahayn shardisanayo maxay yihiin wax alla wixii shardi oo kitaabka ilahay aan kusoo arooray waa baatil buu yidhi nabigu baatil wey waxba kama jiraan wa inama alwalaau waluhu liman actaqa ninkii xoreeyey unbaa iskale hadal dambe de mayaa hadlayo bs aynayna weli lahayn waa ogaadeen waa can jaabir bin cabdillahi waxaa laga wariyey radi allahu canhu annahu kaana wuxuu ahaa yasiiru calaa jamalin jaabir bin cabdillaahi kaana wuxuu ahaa yasiiru mid ku soconaya calaa jamalin riti buu saarnaa fa acyaa ritigii wuu noogayoo wuu dakaamay wuu socon waaya ritigii yani waxaa la yidhahdaa acyaha ama dekaanka af soomaaliga wuu dekaamay baa layska yidhahdaa macnaheedu waxa weeye gaadiidka markii yacni lagu safro yacni lagu socday wax badan oo marka dambe yacni uu socon waayo waay ama garbihi buu ka dhacay ama si kale isaga xumaaday waxbaba yacni waa tari waaye khalaas in xarkaha laga furto moogi wax kaloo u taraya markaa male eber buu noqday ko marka uun in la sii daayo oo muddo uu daaqo oo kadib uun yani noolaabay mooga hadda wuxuu noqonaya ma jiro saasay murmo noqdaa markii gaadiidka ragka laga badiyo socodka iyo waxa fa acyaa fa araada wuxuu doonay yani ritigii wuu dakaamayo fa araada wuxuu doonay jaabir an yusabibahu inu an yusayibahu inuu iska sii daayo inuu iska sii daayo xarkaha uu ka furto ay oo marka hadde wax lagu wax lagu haysanayo ma jiro oo lagu dambe oo lagu tartama ma jiro waa laiska sii daynaya anoo rabo buu yidhi inaan iska sii daayo wuu socon waaye falaxiqani nabiyu nabiga ya isoo haleelay sala allahu calayhi wasalam gadaal iiga yimid fadacaa lii nabigu waa ii duceeyey wa darabahu ritigiina saasuu gacanta ugu dhuftay waa u duceeyey ritigii eberka ay dhaqaaqi lahaa ee caatada iyo weydu intay ka badatay eberka noqday ooba socon la gabay socodka daba gabay iyo rarkiba gabay oo nabigu markuu dib ka soo gaaray arrintii uu u sheegay jaabir wuu u duceeyey ritigii markaasuu gacanta sidaa ugu dhuftay nabigu gacantiisa barakada badnay shariifadeed buu ku dhuftay fa saara wuu socday buu ritigii sayran socod aayahay lam yasir uusa soconin milahu asagoo kale weligii markuu xooga badnaaba suuna u soconin buu u socday buu wax gaaraba waa la waa ritigi xooggiisa iyo orodkiisa qaala wuxuu yidhi markaa nabigu bicnihi ritiga iga gad aayahay biwaqyatin ya waqyad iga biwqiyat yani biwqiyatin waqyad iiga gad ama b yani awqiya bay yani meelaha qaar qori jiray waxaad iga gaddaa bicniihi iga gad bicniihi ritiga iga gad buu yihi nabigu biwaqyatin waqyad biwqiyatin yani wqiyad iga gad hal waqyad iga sii qultu waxaan idhi buu yihi laa kaa siin maayo rasuulka ilaahay marka lexjeclaa gashay jaabiro marka hore tiguu rabay inuu xarkaha ka furto oo hadda wax waqyaduu joogayna aan jirin maanta markuu arkay xooggiisa wuxuu nabigu iga gad buu yidhi waqya iga sii laa buu yidhi rasuulka ilaahi kaa siin maayo uma qaala wuxuu yidhi nabigu bicniihi war iga gad ritiga ayuu ku celiyay nabigu hadalka calayhi salaatu wasalaam iga gad buu yidhi ritiga fa bictuhu waan ka gaday biuqiyatin baan kaga gaday buri waqyad baan kaga gaday wastasnaytu laakiin waxaan soo istisnooday xumlaanahu ilaa ehlii laakiin waan kaa gaday rasuulka ilahu laakiin waa inaan reerkii ku tago taasaan shardisanaya taasaan shardisanaya marka shardi aan beeca waxba u dhibaynin maa jira soo ma aka waxaan shardisanayaa waan kaa gadayaa laakiin yani aye wastasnaytu waxaan soo isnooday xumlaanahu ilaa ehlii ilaa aan reerkii ku tago aan gurigayga ka gaaro inaan markaa sii saarnaado waay waa yahay buuri nabigu falamaa balaqtu markaan tagay gurigii aan gaaray ataytuhu biljamali ritiga anoo wadaan u keenay buuri nabiga gurigii baan tegey rarkii baan ka furtay markaasaan anoo wada u keenay fa naqadanii amanahu lacagtiisii buu nabigu i siiyey naqadanii wuxuu nabigu ii tiriyey naqdiga weliba xaalaa la yidhaha wuxuu ii tiriyey markiiba gacanta iga saaray amanahu lacagtiisa uti u yani u miisaan buu waa loo miisaamay lacagta uma rajactu waan laabtay fa arsala fii asarii yacni raadkaygii buu qof iga soo dabadiray markaan dhaqaaqay oo iska tegay buu qof iga soo dabadiray wuxuu u yeeray jaabir waa layga dayo xali nabigaa kuu yeeray soo noqo fa qaala wuxuu yidhi nabigu markaan soo laabtay wuxuu yidhi buu yidhi aturaaniim waxaad ii malaynaysaa maakastuka inaan kaa gorgoriyey ritigaaga liahuda inaan qaatay jamalaka ritigaaga inaan qaatay markaan kaa gorgorinayo ritiga iga gadku lahaa ritigaaga inaan qaadanayo miyaad moodaysa taas ma malaynaysa khud jamalaka wa daraahimaka fa huwa laka waa ritiga iyo lacagtaba qaado adaa iska le ord lacagtina soo celin male qaado ritigaagana qaado ay adaa iska leh saasuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ay sidaa ma yeeli hada adigu qof intaad ka gada gaadiid ma isugu daray lacagta waaya ma isugu dari kartaa waa kaa wey nabiga calayhi salatu wasalaam deeqdiisa fiir halkay gaarta ay qofku ka gadaya markaasu hadan leey isku darso lacagtii asagii isku darso qaado ay can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal nahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama an yabiica xaadiru libaadin oo markuu nebigu ka gorgorinayabo wuxuu rabay nabig alay slam waddada yani mogta sheekaa lagu maraayo xoogaa yani jaabir buu nashaado gelinayo wuxuu fiirinaya ratigii yani uu- yani hadda uu nacay oo uu mar uu ka niya niyada uu ka goostay in sidaa adduunyada loo jecel yahay uu tusinayo kaa markiiba haddana waa jeclaaday ratigii iibkiisa xataa waa ku adkaaday isii haddii la yidhaha markaa maxaad u malaynaysaa iibkii wuu leeyay ma gadayo artigu igama baxo Ah, artiga hadda uu rabay inuu iska sii daayo marxaban marka inay wadada ku maraan oo jaabirna uu ku nashaadoodo saasuu doonaye waay in urtiga ka qaata ma uusan rabin nahaa rasuulullahi rasuulka ilaahay wuxuu nahiyey sala allahu calayhi wasalam an yabiica xaadirun libaadin nin ree magaala inuu u gado nin ree baadiya inuu u gado taas waan soo marray dhowr goor baan soo marray xadiidkeeda e yacni macnaheedu waxaa waaye inuuna u noqonin dalaal uusan u noqonin dalaalka macnihiisuna waxaa weeye inuu yidhaahdo weeye alaabtii magaalada loo baahnaa anaa meel kuu dhigayo oo si tartiib tartiiba kuugu gadayo taasaa sharcigu ogoleyn waay aya dadka waxaa la doonayaa inay isku intifaacaan oo barkood barka kale ku intifaacaan in wax la kala xirxirto ma aha walaa tanaajashuu ha isfullisina buuri nabiga ha isfullisina beeca ha isku fullisina walaa yabiici rajulu ninku yuusa gadina walaa yabiicu rajulu yuusa gadina calaa beyci akhiihi walaalkaa wax ku dulgodana walaa yakdub yuusa doonino calaa khidbati akhiihina yuusa ku duldoonin wa walaa yabiicu rajulu yuusa gadina calaa beyci akhiihi waan soo marnay qofkii labada qof markay heshiiyaan inaad adigu xagga marto baayic intaa u tagtaa tira anaa lacagta kuu kordhinayo waay taas waa xaaraan ama baayic kale inuu yimaado mushtarki intuu ka tago u yidhaahdo ma- yani shaygan aad gadatay midka la mid ahaan qiimo ka jaban kugu siinaya wa taa lama ogolo ay walaa yabiic yabiicu rajulu calaa bayci akhiihi bay noqonaysaa taas walaa yakdub calaa yani calaa khidbati akhiihina maxay tahay yani yuusa ka duldooninoo walaalkii gabadha uu doonay yuusa ka duldooni waay hakaada gabadhan haddaad doonto inaa yani ninkan inuu ku ji- gabadhii uu doonay ee uu warsaday aada og tahay adiga ha ka duldooni waay ilaa aada ogaato in loo jawaabay waay haddaad ogaato markaas in loo jawaabo ama gabadhii waa loo diiday ama asagiibaa isaga baxay oo waa bes buu yidhi marka waa geli karta adiga laakiin intuuna asaga ka bixin ama aan asaga loo jawaabin ha ka duldooni waayo ah. hadiina is-ogeyn oo adigu markaa iska gasho waa gaarkeeda laakiin haddaad og tahay ha ka duldoonin fulis bay noqonaysaa ninkan aad ka dabagelaysa waxaa laga yaaba xoogaa inaad ka hantiroon tahay ninkana gabadhii soo warsaday isagoon loo jawaabin baa nin kale oo xoogaa ka lacag badan baa soo warsaday waxaaba laga yaaba kan dambe in la siiyo kii hore markaa fulis bay noqonaysaa adigaa yani ninkii meesha ka bixiyo soo ma lama ogola marka waxaas ay marka gabadhii ood markii ninkan uu gabadhii warsaday adigana aad ka daba warsataa laguu diidaya walaa yakdub calaa khidbati akhiihi waa doonitaan baa lida ha ka dul doonin baa ama mehe gabadha nafteedaba hadday tahay iyada waxa wax la weydiisanayo ninkaanaa guur ka dalbay oo gabadhii warsanayo oo walahi gabadha waxaan rabaa walaal inaan guursano adiguna ha ka dabagelino anigana inaan guursan raba adhiga haddaad boogta inuu ku jiro waay haddaanba markaas weligeedii laga doonaynina iyadabay tahay wax la warsanayana adigu ha ka dabagelin haddana marka hadda weyd yani ka daba weydiisanin baa lagu diidayae maxaad u malayn gabadhi markii ninkan uu doono haddaad yani ka daba shaqaysood ku dirto e- e, kaasa naa ka ha isku guursani balaayo wey bal ka hore taas taa iyadeeda waa fitno fitno weeyaba si ay ku banaan tahayba ma jira taas ay rag baa shukaansigooduba yahay inay raggan aga war ku diraan gabadhaan markii lala sheekaysanaya arko asaguu naftiisu dhihi maayo guur baan kaa rabaaye wuxuu leeyahay macna raggii meesha ku jira o dhan unbu un u caayo un Ay, kaasa kaas waa lugooye muxuu sheegi kaas Ay, marxaban Eh, walaa tas'al ilmar'atu naagtu yaysa weydiisanin dalaaqa ukhtihaa ya litakfa inay gedisato ma fii inaa'ihaa walaa tas'al ilmar'a gabadhina yaysa warsanin dalaaqa ukhtihaa yaysa warsanin oo marka maxay noqonaysaa ninkii marka naag buu qabay markaasuu mid kala guursaday mid kale markuu guursaday tii hore waxay tiri ilaa wa ilaa in la furo gabadhaa la furo moogi wax iga soconayaaba ma jiro dhaqan ma jiro ama anaa meesha ka baxay ama iyadaa meesha ka baxayso markay saa is leedahay xoogaa bay isku hadlaynaysaa mawta iyadu markaa reerka ca- carruur bay leedahay oo way degan tahay oo malaha adigu laguguma degdegayay leedahay aniga iyada mid u xilo mid u xilo mar haddaad maqasho markaa tan hore xoogaa bay isku hadlaynaysaa marka hadda maxay marka gabadhaan dambe hala furo u leedahay litaktafa inay yani litakfaa inay gedisato maa fii inaa'iha risqiga kolley waxaa ilaahay u qoray waayi mayse maxay ka rabtaa gabadha kale hala furo u leed taas waa macno macno labaad waxaa gabadhii iyada maada aada guursanine adoo gabarh kala qabo yaad mid kale damacday inaad ku darsato markaasaad tiri waxaad doonaya inaan isguursano ama aniga inaan isguursanaad doonaysa ha haddaad rabto dhab kaa tahay inaad anigii guursan doonayso middaas aad qabto fur middaa aad qabto fur haddii kale waxaad ii sheegaysa waxba kuma jiraan waa been dhabkaa ma aha ima rabti ay maxay sidaa u leedahay ya waxay saa u leedahay inay yacni litakfaa inay gedisato oo maa fii inaa'iha gabadhaas hadda way degan tahay reer bay haysataa iyo nin iyo alaab baa isugu rakibana mogtahay wixii bay rabtaa inay ku wareegto waa xasad taas ay mid hadday hadday ku tiraahdo bishardi horta naagtaa kala fur markaasaad anigay guursanaysaay taas waa bato xaasid ah isku guursani waay ay gabadha kaleeto walaasheeda ayd bay rabtaa inay meesha ka saarto waxeeda ku wareegto wa marxaban marka fiiri yani waxaan rabaa dadka yani islaamka muminiinta waxaan rabaa inay isxaq dhowraan xuquuqda qof la arka wixii asaga ku wanaagsan qofka kale walaalkiisana waa ku wanaagsanya wixii adiga ku dhibayana qofka kale waa dhibaya walya'ti ila nnaasi maa yuxibu an yu'taa ilayhi waa ka xadiidku ah man yuxibu ninkii jecel an ta'tiya maniyatuhu wahuwa mu'min ninkii jecel inay geeridiisa u imaataa isagoo mu'min ah ya falyataqi llaha ilaahay ha ka baqo walya'ti ila nnaasi dadka hoola taga maa yuxibu an yu'taa ilayh waxa in isaga loola yimaado uu jecel yahay dadka hoola taga dadka ha dhibin ha xasdin ha khayaanin waxa ku waxaynin waxaasoo dhan in adiga lagu sameeyo ma ogolid adigana ha ku samaynin dadka dee ha ku samaynin dadka hakaada naseexaa la doonaya inaad qofka u naseexayso iisaar baa la doonaya dadka inaad u doorto inaad u naxariisataa la doon naxariis iyo shafaqe iyo iisaar qofka qofka waxa kale aad u hormariso xuquuqda yani asagaa yani ku hormari aad tidhaahdo saasaa yani islaamku ku dhisan yahay mooyaane isriixid iyo kala cadgoosi iyo isxasdid iyo isreebid iyo isnacid islaamku kuma dhibaysno sifaadka xunxunka o dhan waa nalaga reebay waay sifaadka xunxunka o dhan waa nalaga reebay marka inta wada nool dadka dad isugu dhawaay wada nool baa la rabaa inay yani sifaadkaa wanaagsan ku dhaqmaan isjeclaadaano yani iscafiyaano isu dulqaataano yani wax isu dooraano isu naxariistaano waa kaa saasaa la doonaya isaarkaasa la rabaa iyo sabarka iyo dulqaadka iyo waa kaa albaab alkhamis baabu ribaa wa sarf baabkan wuxuu u baab yahay ribada waxa la yidhaahda iyo sarifka waaye lacagta la sarifo waay can cumar bin khadaab waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi rasuulka ilahi wuxu uhi sala allahu alayh wasalam addahabu bidahabi riban ilaa haaa wahaaa waalburu bilburi riban ilaa haaa wahaaa washaciiru bishaciiri riban ilaa haaa wahaaa buu nabigu leeyay ribo waxaa la yidhahdaa meeshan laga gelaya ribadu waxa weeye sideedaba waxay gashaa ribadu alrabawiyaad haddii lagu yidhahdo alasmaan labadii lacagood iyo iyo walmadcuumaat baa la yidhahda waxa dacaamka la yidhahdee la cuno iyo lacagta labadaasay ribadu gashaa way marka shaygu hadduu isku jinsi yahay isku nooc yahay isagoo isku nooca haddii la isku bedelayo saddex shardi baa loo shardiyaa waa inuu iska inuu isla eg yahay waa shardi lama kala badin karo marba hadduu